Wasaaradda Shaqooyinka Maamulka Somalilan ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay kulan looga hadlayo dardargelinta arrimaha daryeelka bulshada. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay wasaaradaha ka shaqeeya arrimaha bulshada, ururada u dhaqdhaqaaqa bulshada, haween, dhalinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada. Axmed Xasan oo aadan agaasimaha guud ee wasaaradda Shaqooyinka Maamulka Somalilan ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay iyo muhiimadda uu leeyahay kulankan.
si loo helo nidaam daryeel bulsho oo taabagal ah waxaa loo baahan yahay in la dhiso dhammaan systemska u baahan yahay arrimaha daryeelka bulshada Eh, social protection system runtii waktigiyada iyo adduunyadu intay maraysay iyo halkan inoo kasoo bilownay waxay maraynaa meel wanaagsan bay maraysaa runtii marka la rabo in nidaamkaa la dhisana waxaa loo baahan yahay in si guud la iskula fahmo dhammaan stakeholderska ay khuseeyaan oo dhan oo ugu horeyso wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada oo iyadu fuli- fulinaysa laakiin aan dhammaan wasaaradaha midabkooda ilaa toban wasaaradood ay khuseyso si loo daryeelo qof iyo qoys noloshiisa mustaqbalka waxaa lasoo bilaabay marka hore in la tababaro shaqaalaha waaga social affairs-ka oo la siiyo tababaro fara badan si ay u fahmaan waa maxay daryeelka bulshada iyo halka uu kasoo bilaabay isla sidaas oo kale waxaa la defalogereeyey siyaasadda daryeelka bulshada oo aad iyo aad u ballaaran oo iminka hor taala eh, golaha wasiirada oo rajeynayno dhowaan inaansa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay kulanka ayaa u mahad celiyey wasaaradda shaqogelinta maamulka somalilan oo soo qabanqaabisay kulanka kan social protection-ka waa arrin aada u mug weyn waxay ka muuqataa inta wasaaradood ee goobjoogga ah halkan kasoo qayb galay waa multisectoral wuxuu galaa qayb kasta oo ka mid ah arrimaha bulshada waxaase hogaamiya wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada iyo qoyska Eh, sidiisaba qaybta imika aynu ka hadlayna ku saabsanayd eh, lacagta la siiyo daryeelka ah ee la siiyo bulshada Eh, waa qayb yaroo ka mid ah laakiin aad buu uga gundheer yahay ama uga ballaadhan yahay wuxuu galaa waxyaalo fara badan waxaa ka mid ah xitaa ma aha dadka baylahsan oo keliye xataa dadka ladan qofka shaqaale ahi maalinta uu retire garoobo pension buu qaadanaya pensionkaasi waa social protection ku dhiso qofkii markuu shaqo ciidamadeenna ama shaqaalaheenna markay shaqada ka fadhiistaan ama kuwa private sector-kaba pensionkaa uu qaadanaya waa social protection qayb ka mid ah Eh, madaxweynaha aad baan ugu bogaadinaynaa wareegtada uu soo saaray ee lagu maamulayo lacagaha la siiyo bulshada Eh, lacag aad u badan weeye marka la isu geeyo tiradeedu runtii marka laga hadlayo daryeel bulsho wasaaradda caafimaadku qayb bay ka tahay ee daryeelka bulshaduna waa rukun weyn oo ka mid a rukumada horumarinta ee qaranka ee bulshada runtii haddii aan la daryeelin oo aan kor loo qaadin oo aan baahiyaheega kala duwan meel la saarin bulshadaasi horumar ma gaadhayso arrimahan social protectionku waa arrimo runtii inagaga yimi ee dhinaca hay-adaha laakiin haddana marka la eego qaran ahaan waxa ay ka tahay qarankeenna rukun weyn in bulshada kor loo qaado la dhiso la daryeelo lana laga warhayo bulshada guud ahaan kulamadan oo kale waxa ay muhiim u yihiin dardargelinta ilaalinta iyo haqabtirka daryeelka bulshada iyo in wax laga qabto baahiyaha ay qabaan